xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalk ayaa ku jeesjeesay hooyooyinkii uu guryahooda ka dumiyey islamarkaana dhulkooda boobay wuxuu sheegay in haddii uu isaga daaro kala duwan dhisanayo aysan hooyada soomaaliyeed waxba ka qusaynin isagoo jawaabta uu ka bixiyey cabashadooda iyo dhawaaqa ay warbaahinta la hortaagan yihiin noqotay inuu ku jeesjeeso xasan sheekh ayaana weli joojin boobka dhulalka dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho wuxuuna haatan marayaa heer uu si jeesjees ah ula hadlo kadib sannado ay qayladu ku daaleen dadka shacabka ah ee boobka iyo barakaca lagu hayo aniga inaan guri cariish deganaado iyo guri jingada inaan dhisto iyo guri saddex dabaqa afar dabaqa inaan dhisto ana ii gaartaa ana ii gaartaa wax ka quseeyo hooyada soomaaliyeed ee cunugeedii inay iskoor u dirsata rabtahay ma jirto iskoor lacag la-aanay u baahan tahay uma baahna in hooyadaasi maxaan ku dhaha daara dhaadheer dowladda waa kuu dhisaynaa inay dhahdo aanay dhisi karin si kastaba ha aatee magaalada muqdisho ayaa waxaa hareeyey guuxa dadweynaha ka cabanaya dhulboob ay ku kacayaan mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee dowladda federaalk sida ay sheegayaan dadka hantidooda la boobay iyo siyaasiyiin ka mid ah xukuumaddan xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalk iyo qoyskiisa ayaa lagu eedeynayaa inay ku lug leeyihiin dhulboobka xergaha goostay ee ka socda magaalada muqdisho waxaana shacabkii ku sugnaa halkaasi xoog looga barakiciyey meelo badan oo ay ku jiraan masaajidii ay ku cibaadaysanayeen